فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhoxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin oo soo bandhigtay sawirada dagaalkii camaare ka dhacay siyaasi sirdoon ah oo sheegay in wixii kaabuul ka dhacay ay muqdisho ka dhici karaan xubinta dhuxu qur-aanka oo ku dhaqan nadwaa diini ah oo dadka looga digayo ka qaybgalka doorashooyinka oo walaayaadka islaamiga ah ka socda mid kamid a culummada diinta islaamka muxaadaro uu jeediyey ayaanu idiin haynaa insha allah waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan insha allah ehelada dadkii ciidamada ugandha ay ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose oo weli muqdisho dibadbaxyo ka wada xilli dowladda federaalka isku dayeyso in ciidamada shisheeye ay beri yeesho iyo kooxo hubaysan oo dad badan ku laayay waddanka nigeria iyo weerar lagu qaday safaaradda faransiisku uu ku leeyahay waddanka tansaaniya uu diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa wareysadoo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay soo bandhigtay sawirada dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug dagaalkaas waxaa lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo galmudug ciidamadan ayaa waxay ahaayeen kuwa si qaasa u tababaran islamarkaasna waxay ahaayeen kuwa maraykanka wada shaqaynta lale waxaana ka mid ahaa kuwa shirikada bangaraaf kuwa danab iyo ciidamada ilaalada madaxtooyada ee galmudug qaarkood xarakada shabaab ulmujaahidiin waray horey usoo saartay waxa ay ku sheegtay in soddon iyo shan askari ay ku dishay dagaalkaasi walow ay suuragal tahay khasaaro intaa inuu ka badan yahay iyadoo askar kale oo dhaawacantay inay jiraan sawirada maanta waxay muujinayeen midadka ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug oo gangamboon amaba afgembi u yaala halkii lagu dagaalamay ciidamada oo ah kuwo aad u fara badan ayaa waxaa ka muuqday rasaasta oo si xun u waxyeelaysay iyo dhiiggii ka baxay iyo carada oo jirkooda iskula dhegay qaarkood rasaastu waxay uga dhacday meelo halis ah taas ayaana keentay in ay dhintaan dowladda federaalka iyo galmudug ayaa isku dayay inay qariyaan khasaaraha ka soo gaaray ciidamadooda dagaalkii shalay camaare ka dhacay laakiinse waxaa ka shiftay xarakada shabaab ulmujaahidiin oo sawiradii durba banaanka soo dhigtay sawirada waxaa ka muuqday gaadiid fara badan oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ay dagaal ku qabsatay iyo weliba hub intaba gawaarida cabdibilayaasha loo yaqaano iyo gawaarida waaweyn ee ciidamadu ay isticmaalaan ayaa ka mid ah gaadiidka sawiradooda lasoo bandhigay waxaa sidoo kale muuqanaya sanadii ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ay isticmaalayeen oo u gacan gashay xarakada shabaabulmujaahidiin sawiradan ayaa durbaba waxaa lagu faafiyey internetka iyadoo si weyn loo hadalhayo cidda ugu necab ee dhibsanaysa sawiradan la arkayo waa dowladda federaalk iyo galmudug oo isku dayayey in ay qariyaan khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag iminkana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan caaw waxaa soo jeedinaya sheekh cali katiin
خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويقول سبحانه لقد كان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون waxaan ku jirnaa barnaamijkii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan xalqadeenna insha allahu tacaala labadaas aayadood iyo wixii ilaahayna waafajiyo ayaan wax ka tilmaami doonaa aayadda hore fi suurati naxli allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa in nabiga sal allahu alayhi wasalam lagu soo dejiyey kitaabka qur-aanka ah weliba si tadriijiyana nazalna kusoo dadejin qeybqeyb loo soo dejinayay maxaa kitaabkaa loo soo dejiyey xikmada ku sugan maxay tahay afar arrimood ayuu ilaahay subxaanah watacaala sheegay midda koowaad tibyaan likulli shay wax kasta in lagu caddeeyo oo insaanku u baahan yahay noloshiisa adduunyo iyo midiisa aakharaba wax kastoo insaanku u baahan yahay noloshiisii midda adduunya midda aakharaba in lagu caddeeyo kow ta labaad waxay tahay wahudan hanuun uu yahay quluubta lagu hanuunayo caafimaad lagu helayo ta saddexaad waa raxma naxariis uu yahay caalamka dhan ayuu naxariis yahay kitaabkani oo caalamkii baa naar looga badbaadayaa cara ilaahay baa looga badbaadayaa cariiri adduunyana waa looga badbaadayaa hidaayo iyo dariiq wanaagsan nolol raaxala ayaa lagu helaya marka raxmadu wa bushraa bishaarana wuu yahay oo loo bishaaraynaya dadka muslimiinta inay adduun iyo aakharaba ay guuleysanayaan kitaabka haddii ay raacaan oo ku dhaqmaan aayadda marka allah subxaanahu watacaala wuxuu noo caddeeyey kitaabkan qur-aanka inay wax kasta ku idil yihiin oo wax ka maqan aysan jirin aayadda labaad fii suurati yuusuf allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay ummadihii naga horreeyey qisasta nolol kaga warramay ee noogu sugan tahay cibra weliba dadka caqliga leh ee dhugtale wax fahmaya ay ka qaadanayaan qur-aankani ma ahan sheeko la iska been abuurtay laakiin muxuu yahay kutubihii ka horreeyey ayuu rumaynayaa wuxuu kaloo qur-aanku yahay wa tafsiila kulli shay wax kasta ayuu kala dhigdhigaya oo lagu kala cadeeyay wahudan waraxma ayuu yahay lilmuminiin liqowmi yuuminuun qolooyinkii raacaya kitaabka ku dhaqmaya ee rumaynaya ayuu hanuun iyo raxmad u yahay marka maxalushaahidka waxaa wa tafsiila kulli shay iyo tibyaan likulli shay labadaba halka waxaa kaaga soo baxay yacni qofka ruuxa doonaya inuu manhaj iyo dariiq samaysto in qur-aanku wax kasta uga baahan yahay noloshiisa adduunyo iyo midda aakharaba uu ka helayo waxaa kaloo cadaynaya sunnada oo qur-aankii fasiraysa ile qur-aanka nabiga waxaa loogu soo dejiyey litubayina linnaasi maa nusila ilayhim dadka inuu markaa u fasiro wixii loo soo dejiyo diinka ah walidaalika nabiga sal alla alay wasalama aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo iqraarka uu sameynayo kulligood waa tafsiirun lilkitaab qur-aanka ayuu fasiraya marka qur-aan marka laleeyahay wax allaala wixii sunnada ku yimidna yani waa waxyi ayaguba qur-aankiibay markaa ayay macnihiisa cadaynayaan saa waxaa ku tusinaya xadiidka bukhaari muslim ba ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu baa maalin maalmaha ka mida wuxuu yihi lacana allah alwaashimaat ilaahay lacnadiisa ha ku dhacdo gabdhaha waxuu isdurdura iyo walmustawshimaati kuwa iyagu duritaanka raadiya kuwa wax dura iyo kuwa duritaanka raadinayo hala dura dhahay yani inta meel iska dalooliya dawo lagu shubayo wax markaa la marinayo noocyada noocaas u ka hadlay iyo qolooyin kaloo sidaa sameeya arintaa markuu ka sheekeeyey baa gabar reer bani asad ka mida umu yacquub la dhihi jiray ayaa warkii maqashay qur-aankana wa ay taqiinay markaase waxay tii maxay tahay sheeke iyaga inta u timid cabdullahi bni masuud ba waxay tii sheeka ay soo gaartay inaad maaragtay gabdhaha lacnaday marka maxaa dhacbeed maxaad u lacnaday markaasuu yii maxaan u lacnadaynin wixii nebi maxamed sal alla alay wasalam uu lacnaday oo naxariista markaa uu ka fogay maxaan u lacnadayn weliba kitaabka ilahin uu ku taallaa rasuulkuna waa lacnaday wahuwa fii kitaab illah gabadhu marka qur-aanka taqaana waxay tii qur-aanka waa akhriyey musxafka oo dhan baan soo qaaday min awalihi ilaa aakhiri mana ku arkin arrintan lacnadana sheegayso lacna lahi waashimaad aada leedahay ma arkin bay tiri markaasuu haddaad akhrisay waad aragtay wey maxaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leey wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu wixii rasuulku idin siiya qaata wuxuu idinka reebana isaga haraw marka halkaas yani waxaa laga qaadanayaa saxaabigaa fiiri sida u fahmay in wixii nabigu sal allahu alayh wasalam uu sheegay ay kitaabkii ilaahay ka mid tahay qur-aanku wuxuu kulminayaa cilmi kasta oo naafaca oo wax hore u dhacayo lakaga waramaya iyo wax imaan doono oo naloo sheegaya iyo axkaamtii xalaal iyo xaraamo laga waramayo iyo wax kastoo dadku u baahan yihiin oo arrimahooda adduunyada ah iyo arrimahooda diimeed midooda nololeed iyo midda aakhiraba marka wax uu ka tegay mala qur-aanku halkaa marka waxaa kuu soo baxaya dadka qaar oo waxyaalo aan jirin sheega oo u haystaba qur-aanka iyo diintu inay tahay arrin shakhsi ah oo qofka iyo alla wax ka dhexeeya keliya looga warramay oo aysan ijtimaaci ahayn oo arrimaha ijtimaaciga ah ee bulshada ka dhexeeya hadday siyaasad tahay daakhili ama khaariji ah islaamka uusan ka hadlaynin dagaalada uusan ka hadlaynin yacni arrimaha guud ee ummadda u taalaya dowladdii islaamka dowladdii wixii lagu dhaqila uusan ka hadlaynin bay u haystaan laakiin danigaasi waa dani baadil ah alislaamu diinu wa siyaasa wa tashriicu wa xukmu wa suldaan marka qur-aanku waa islaamku waa diin iyo siyaasad wada socota wax la jidaynayo wax la xukumayo wax la maamulayo calaaqaadka duwaliga ah ka hadlaya wixii lagula dhaqmi lahaa wax uu ka tegay qur-aankani ma jirto wax kasta way ku cad yihiin laakiin qofkii fahmana waa fahmay qofkaan fahminna hadde ma fahmin wey marka waxaa loo baahanya dadka muslimiinta inay dareemaan inay haystaan manhaj dhammaystiran oo wax ka maqan uusan jirin oo xayaatadooda noloshooda o dhan wax kastay u baahdaan ay ka helayaan aysan u baahnayn marka inay meel kale ay wax ka qaataan ama ka raadiyaan taasoo weliba xataa cadowgii uu qirayo gaalada laftirkooda ay qirayaan qur-aanka iyo qaabka uu hadlayo ay in badan kasoo baxda afkooda ayagoo dhahaya waa manhaj markaas dhammaystiran mutakaamil ah waxa ay wadaan oo dhanna manhaj markaa dhammaystirnayn oo cadaalad ku dhisnayn inuu yahay ayaga laftirkooda qiraya marka insha allahu tacala dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay isku kalsoonaadaan oo kitaabkooda ay qaataan isagana manhajka noloshooda ay ka dhigtaan wallahu aclam wsubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayh sal allah wslam calى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده
walaayaadka islaamiga waxaa ka socda nadwaad diini ah oo culummadu ay dadka uga digayaan inay ka qayb galaan doorashooyinka shisheeyaha iyo dowladda federaalku ay qabanayaan masjid ku yaala degmada jamaame ayaa ka mid ah meelaha nadwaadka lagu qabtay sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ka mid ahaa culummadii goobta muxaadaraadka ka jeediyey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي القرآن في سوح ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور walyabahooda ilaahay oo ah janno iyo naar inuu diyaariyey jinni iyo insi u diyaariyey waa xaqiiqe lagama maarmaan oo imaanaysa wey adduunya yaysan idinkadinin kada badanuhuna waa shaydaana yuusan idinku kadin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi raditu billaahi rabban inuu yidhaahdo rabbi baan inuu igu filan yahay alaysa allaahu bikaafin cabda ilaah baan addoonkiisa ku filan yahay hadduu dhaqdhaqaaqo uu subxii ka laho shaaqad raadsado maaragtay awaamirtiisa uu fuliyo ma rabbi baan xaajaadkiisa o dhan ku filan qofka dhanka xaaraanta muxuu ugu raadinaya dhanka xalaashaaba ka badan wax xaaraana iyo wax ilaahay uusan ka raalli ahayn oo dhan ilaahu aniga waa iga xariman yihin raditu billaahi rabban wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuh shar iyo khayr wax jiraa ma jiro ilaa ilaahay baa khasnadahooda haya khasnadahooda furayaashooda rabbi baa haysta rabbiyo wixii shalan adaan ka amangalay wixii khayran adaan ku weydiistay adaan ku tala saartay addoonkaagii baan ahay waxaadan amrin oo raalli ahanshahaaga aan ahayn ilaahu anigu kuma jiro islaamnimo waa sidaas ikhwaani maahana xalaal iyo xaaraanba adduunyo inaan kuwa kurba kurba inagu hayso oo aynu ama ama dhinti ama laydooray ama daadku iyo qaal bay sheegi jirin maxaa doorashada doorashooyinkan waad la socotaan waa dimuqraadiyad iyo ibaaxiyad iyo ilxaadda weeye waxaa lacagta lagu bixinaya laguna qaadanaya xaggee inaga soo gasho mabda odhanaya mabda odhanaya ilaahay waa la caayi karaa nebiga waa la caayi karaa diinta waa la caayi karaa waana laga bixi karaa qofkuna xor weeye mabda' noocaasa see dalkeenna ugu ogolaanay oo raalli ugu noqonay ma waa inaan muslin ahayn dimuqraadiya waa xuriya can illaahi waa can iddiin qofku inuu xor yahay wey ma aqbali karna ma addooman ilaahay baana mase xor baana maxaa reer galbeed iyo annaga isku mabda' naga dhigay mabda' reer galbeed ma qaadan karnaa annagoo muslima salaadiintan waa ordaysaa waa soo saxiixay saaxiibel baan dooranay isagaa sharciga noo dejinaya halowna masaajidka safka horaa lagu tukanaya inta koofi dheer soo qaato say isu keenayaa warkaas warkaas isma keenayo sharci dejinta ilaah baa le in ilxukmu hin ilaa lilah walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay xukmiisa cidna lama wadaajiyo hal kelima waxaa la yidhi gaalo haddaa ku adeecdaan hal masalo gaalaa timi waa masaladii gawraca waxay yidhaahdeen ma waxaad leedihin muslimiinay neefkii ilaahay gawracayna waa waa bakti ka idinku gawracdeenna waa xalaal idinkaa ilaahay ka wanaagsan shubhada noocaas oo beentaa bay soo jeediyeen gaaladii reer marka ilaahay wuxuu yidhi haddaad ku adeecdaan wa in adactumuuhum hee inakum lamushrikuun kafara ayaa timi halkaa masale haddaan kafare ku adeecna gaalaan nahay diintii ka baxday seen muslim ku ahaanaynaa kitaabkeenna o dhan intay iska dhigno nabilyon ninkii dimuqraadiyada ka hirgeliyey faranse wey ugu horreeyey nabilyon mabdiciisa inaan kii ilaahay ku bedelno oo ninaa dimuqraadiyo baana oo reer ilug iyagu ay lacagta bixiyaan doorashooyinka iyo mataqaanaa inaguna aan u kala dhuumano oo lacagta aan soo qaadano sidaas muslimiin maan ku ahaanayna akhwaan mabda'a ilxaadka ah ilaah ma jiro dadku xukunka ayagaa iskale laba masalay ku dhisantaha dimuqraadiyadda dadku asalkiisiiba ama dixiriru ahaa badda kasoo biyo qurmay ka dhashay marka waa tadawuro daanyeer iyo waxbuu samay kuwana waxay leeyihin waa isla shuuciyadda iyo gaalada reer galbeedka dadku wuxuu ahaa xawayaan duur buu ahaa ugaartoo kaloo ahaa waa qaawanaa ragga iyo dumarku waa sida ugaartaa loo daaqi jiray usra qoys ma jirine waa la isfulfuli jiray waana la qaawanaa caleentaa la cuni jiray caleentaa la cuni jiray duurkaa lagu noolaa markii dambe beer baa la bartay marka waa la isku xadgudbay beertan anaa la iidaa iyo kugu deyn mahayo waa wada leenahay nidaam bay samaysteen dowladnimo iyo waxaas kala celiya kadibna arrintii waxay isu rogtay dowladdii inay kibirtay oo tiri ninkii boqorka ha wiil ilaah baana anaaba ilaaha ha la ii sujuudo waa kibreen boqorradii xukunka ha laga qaado ciddii lahayd ha loo celiyo yaa leh xukunka yaa la awalba sameeyey shacbiga soo maha ilxaadkaasi ku salaysanta nebi aadam oo janno laga soo dejiyey isaga iyo xawaa iyo shaydaan iyo qisadaas oo dhan wax jiro ma aha iyaga agtooda rasuul ma jiro ilaah ma jiro nebi ma jiro waxba ma jiro ha laga xoroobo khuraafaadkaas markaasaa waxaa dadkeena leeyihin haddii adduunkii waa kubaddaas wareegayso oo gaaladii baa hor socoto oo wareejinaysa haddaan ka harna xaggee tegayna war kubadda yaa wareejinaya koonkan yaa wada yaa rasaaqadiisa bixiyey yaa maamula yaa iskalo abuuray yaa milkiyaddiisa ilaahay soo maha se ilaah uga xorownaa marka xukunka yaa masale kale waxa weeye oo dimuqraadiyaddu ay ku dhisan tahay alcaqlu huwa alxakamu lwaxiid meesha loo xukum tegayaa oo sharciga laga qaadanayaa keliya waa caqliga caqliga bani aadam wixii kale waa dalaalaad iyo khuraafaad kiniisad iyo masaajid iyo nebi iyo ilaahay khuraafaad weeye waxba kama jiraan ha laga tala baxo dadku waa xor addooman ma aha hadihi dimuqraadiya waxay yidhahdeen lianna alcaqla leh yahdi nnaasa ilaa fahmi dabiica ilaaha dabiicada sidii loo fahmi lahaa baa caqligu ku hanuuninayaa dadka marka caqliga waxaan ahaynoo jiraa ma jiro dadkeenna waxay leeyihin marka haddii aynu qaadano dimuqraadiyadda innagu dimuqraadiyiin baan ah sida reer galbeedka u qaateen oo ilxaadka ilaa ma jirada laakiin umanagu uma qaadanayno waxaan u qaadanaynaa si maamul iyo wada shaqayn iyo bes nidaam dawli ahaan baan u qaadanayna oo haddaad ogolaatay kitaabkiin xagga laga tuuro cabdiweligaas ma maqlaysa min la yidhaahdo oo puntland madax ka ahay war dastuur baan leenahay nidaam baan leenahay nidaamkeeda noogu dhaari guri kitaabka qur-aanka wallaahi bilaahi ma rabneen noogu dhaari dastuurkeeda noogu dhaari dadka halkaa maraya haddii adiga kula tahay waxaan inuu iska yahay ma arkaysaa nidaam keliya oo dowladda dhexe iyo midda sare ay ku wada shaqeeyaan nin buu caqiido u yahay dadka reer galbeed soo dirsadeen waa caqiidadooda ilaahna ma aaminsana waxayna aaminsan yihiin diinta islaamka wixii distoorka ay soo qoreen waafaqo waa laga qaadanaya waxaana lagu aqbalayaa distoorka naftiisa lagu aqbalayaa wixii khilaafana wax jiro maaha kitaab iyo sunna adaa sheegaya ma la rabo hadday distoorka khilaafaan su-aal kalaaba taa ka sokayso hadduu la yidhaahdo anu masiix baan laakiin masiixiyada reer galbeedka ma aha taydu waxa weeye mid flexible oo dhankaa rabaan u dhigaya muslim ma ahaanayaa ninkaa war ma iga jawaabtaan masiixi baan ahay laakiin sida reer galbeedka ma ahana anigu si kalaan u dhigayaayo oo aanan islaamka kaga baxayn sax miya mise waa gaal naabaleon fikraddiisi ilxaadka ahayd baan wataa masiixiyaddu waa diin nebigay aaminsan tahay ilaah bay aaminsan tahay aakhiray aaminsan tahay soo maa wax badanoo khuraafaadaba waa diin yaana dhihin khuraafaad bay u badanta wax yahuudu dejiso weeye laakiin haddana waxay sheegayaan ilaah iyo qiyaamo iyo nebi iyo waa ma inkirsana soo ma inkastoo wax yuhuudu samaysay ay tahay inteeda badan boqolkiiba inta ilaahay garanay taasaa marka aan ku gaaloobayna haddaan idhaahna masiixiyiin baan nahay nidaamkii naabilyono kulligiisba gaalnimada ahaa kulligiisba ilxaada ilaahna aan aqoon nebina aqoon risaalena aqoon baan dhinac kale u jiifinaya dhinaca u jiifinaysaa baaan isweydiinay waa flexible dhankii loo dhiga u dhigmayaa dhankee u dhigaysaa kitaabka waa tuurtay waxaad tihi kaaliya sharciga inoo dejiya kuwa kurtumaha malaaxinaa intaasu yeertay waad tihi baarlamaan baa tihin inoo dejiya shareeco waxaas qofkii ku raali noqda iska dhaafkan lacagti kusoo qaadanayo tegayo ama suldaanka saxiixaya iska daaya kii ku raali noqda diinta islaamka berigu ka yahay bannaanku ka yahay diinta islaamka hal habeen inay ka shaqaysa dimuqraadiyo ilxaadka noocaasi dalka inuu ka shaqeeya qofka ku raali noqda diinta islaamka banaanku ka joogaa kaas wuxuu ahaa sheekh jaamac abdisalaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي laba toddobaad ka hor ciidamada shisheeye ayaa waxa ay xasuuq ka geysteen deegaanka galweyne ee gobolka shabeellaha hoose toddoba ruux oo shacaba ayay laayeen kadibna waa isu keeneen meydadka kadibna miina ayay ku qarxiyeen hilbahooda ayaa cadcad noqday ehelada ayaa jawaana waxay ku aruursadeen hilbaha dadkii la laayey kadibna waxay geliyeen qaboojiyaal ama farinjeere yaalla isbitaalle ku yaalla muqdisho waxay sheegeen in loo baahan yahay in lasoo qabto ciidamadii ugandha ee falkaasi geystay dowladda ugandha waxay qaratay in ciidamadeedu ay xasuuqa geysteen madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa sheegay in ciidamadiisa oo caraysan amaba xanaaqsan ay dadka laayeen magaalada muqdisho waxaa ka dhacay mudaharada isdaba joog ah oo labadii toddobaad ee u dambeysay dhacayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah maxamed xuseen rooble iyo shisheeye ayaa markaa kadib kulan isugu yimid waxayna soo saareen war la xiriira in xaaladda la qaboojiyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in uu guddi u xil saaray in ay baaraan wixii dhacay laakiinse dowladda federaalk ayaa looga bartay marka ay guddi arrin u saarto in saacadaas baa arrintaa ay ka faralaabato sidaasna arrintu ay ku dhammaato maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay mudaharaad kale oo mudaharaadyadii hore daba jooga dadku waxay muujiyeen siday ugu caraysan yihiin falka ugandha isku kaceen iyo in dowladda federaalka ah ay diidan tahay xataa inay la hadasho
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر kii beeraalaydii oo golweyn lagu laaya dadka hori waaya waa maalinkii shan iyo tobanaad intaas wax nala hadla ma hayno anta la dilay dadka horiyaa haddana la gubay maatadoorina biyihii waa loo diido ceelashiyaa loo fadhiista ilaa hadda wax nala hadla ma hayno waa maalinkii shan iyo tobanaad bannaanbaxana la jooji maayo ilaa aan ka aragno waxaan ku qanacno marka bannaanbuxu ma ahan mid laga daalayo ilaa aan xaqaanyi ka helno waxaan rabaa inaan idhaahdo inta odaygii horeba sheegay waa maalintii shan iyo tobnaad ee uu socdo bannaanbaxan dadweynaha soomaaliyeed ay ku muujinayaan shu- shacuurtooda iyo janiimadii iyo dembigii iyo xasuuqii ka dhacay golweyn sida ay uga xun yihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo magac kastoo ay wataan iyo masab kastoo ay leeyihiinba macnaheedu ma aha waxaan annagu shan iyo tobanka maalmood qorraxda u taagannahay dad waa dhiman jire laakiin waxay tahay inaan kuwa nooli nolol nabadgelyana helin sharafna ku noolaanayn haddaan kuwan la xasuuqay ciddii xasuuqday lala xisaabtamin xaquuqdoodana aan laga doonin waxaan leeyahay marka qof kastoo soomaaliya waajib bay ku tahay inuu u istaaga arrinkan si uu ehelkiisa la dilayna ay ehelladooda xaquuqdooda u helaan isaguna uu u helo nabadgelyo iyo sharaf inuu ku noolaado waxaan cabasho ka wadaa aan cabasho ka wadaa aan cabasho ka wadaa saddex mar cabasho ka wadaa amison gaar ahaan ugandhes aan cabasho ka wadaa si arxandara ah si arxandara ah oon diinta islaamka qabin oo soomaaliya aanan ka dhicin laga maqlin laga maqlin mar saddexaadna aan laga maqlin waana dilay waana garaacay xabad bau nagu dhuftay nagama sii harin ban bau ku qarxiyey waa walaalkayga xasan maxmed xaaji alla wiilka daroolkaa waay waa ummad soomaaliyeed mid ummad soomaaliyeed waxaa u sheegayaa far intay naga nuuxseeso haddii cabashadan cabashadan ay soomaali dowladda federaalka si deg deg ay isku soo fargelin intay far ay naga nuuxsinayso ka hari mayno allahu akbar allahu akbar ma ka harayno mana ka hari doono insha allahu tacaala waxay isu bedeleen inay dadka xasuuqaan marka eh, anuka dad muslim ahaan nahay afar iyo toban maalmood ayaa maanta noo ah aan daba joogno wax hadda arrintayna wax ka qabto ma leh waxaa la yidhi guddiyaa loo saaray war guddiyaa loo saaray lafo iyo iyo maqaar iyo dadaada waxaa noogu jiro eh, digfeer ku jira jawaan ku jira looray ku jiraan afar loora noo taal oo dad oo la soo aruuriyey marka ma- waxaa leeyahay joornasey dalnoobe ayaa dhacaysaa hawshan sagaalka bisha sagaalaad toban eh, lixda bisha sagaalaadaa la qabanaa baaris aa loo diray war baaris maxaa loogu diraa u n-ka meesha waa tageen kuwa safaaradda jooga iyo maaragtay oo eh, kan ciidanka madaxa ee waa tageen waa soo xaqiijiyeen madaxweynahooda yoweri museveni wuxuu addeeyey falka inay galeen oo waa qirteen qirashada kadib war aniga muslimnaa nahay muslimna sidiisaba waxuu rabaa inuu isku gibil ahaado dadka soomaaliya maxaa ku dhacay ma, ma, dadka dadka maxaa maxaa ka dambeeyey dadkan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada dadkii ciidamada uganda ay laba toddobaad ka hor ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana deegaanka golowey فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي sida aad horey ula socoteen dhowaan imaarada islaamiga ee daalibaan ayaa waxay la wareegtay gacan ku-haynta waddanka afghanistan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee kaabuul dad badan oo muslimiina ayaa arrintaasi ku farxay waxaa soo taraya dadka arrintaasi bogaadinaya nin ka mid a hal abuurka soomaaliyeed ayaa waxa uu gabay ku bogaadiyey guusha imaarada islaamiga ah ee ay gaartay iyo jabka ku habsaday shisheeyihii kala duwanaa ee kusoo duulay abwaan maxamuud maxamed adar ayaa arrintaasi ka tiriyey maanso muhiim ah waxaanuu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim maxamuud maxamed adar ayaanahay waa gabaygii daalibaan gabay duluucle suugaan da'weyn arar damaashaada oo aan dalbiya tuur lahayn derina loo yeelin oo daalibaan lagu sharfaan soo dalwinayaa ee ka durduurta maansada xaqa lagu difaacay libaax dooxa weyn galay shabeel diriir u qaanshaystay daandaansi ruux ula taga aar dagaalyahana intuu duudka jeeniga la helo wuu digayn jire uu dardaaran seegaa qofkii daan libaax gale ee isagaa naftiisii dilee doqonkuyuu eersan maska aan dillayn ee muskaa dadabka loo saaray dawakhiyo markii uu ka baxo diidkii nabargaadhku dusmo iyo intuu meel dayduu dulundulceeyaae dakanaha kuwii geystay buu dabagelayae micidiisa ruuxuu daroo danaqda waabaydu qofkuu mawdku daayee ka kacadaannadii ee eelka dikaankiisa waa loo dhintaa doogta waa kale diiwaanka taariikhda qoran dowladihii waarso dubihii ku dhacay ruushwa kaa doogsan kari waaye dagal rogadka waayaha waxbaa lagu dareemaaye nimanbaa darkii buuxsamood maray dariiqiiye dildilaaci naataan arkaa doorka maanta ah israa'iilna ha u sii digaan daadku wuu geliye dedmawaalidaa lagu gartaa duul hadduu jabi laga daadsay waxay doolar iyo dahab lahaayeen war deegaanka nimankii lahaa diida keenada eh dusha lagama raran waayaday dunida ciileene dilka kama cabsoodaan intay dhabarka daacshaane ma dullaysto gaal daacufliyo dowdar khaa'ineh waa niman ka doorbida dunida daarta aakhire eh allaylehe dambaab lama hadlee diida quursigee dayrtii sagaal iyo tobnaad damici buush qaaday dagaal oogihii weerarkiiyo diriirta weyn geystay duqayn culus dagaal lagu rogmaday daaro lagu hoobtay madfac doorabiin lagu xidhoo diirad xoog badan leh dalfashada gantaal aan aqoon meeshii lala doonto dhulka daafihiisa iyo cirkiya badaha deexdooda dafcadaha sawaariikhda culus looma meeldayne cirkooda ay daruur hoortay iyo roob dabayl culus leh duufaan sideedii rasaas lagu dabaalsiiye dila iyo dambaaburo ku rida iyo didiya mooyaane danqashiya dareen iyo ma jirin duul u naxayaaya dad kuwii u xigay baa lahaa gooya dabarkooda dal burburay hantidii duugantiiyo dalaggii aafoobay dumarkiiyo carruurtii wixii dacati soo gaadhay meydkii daleedaha wadhnaa duuga laga waaye wixii duunyo iyo maal lahaa waa la duudsiyee daciif iyo nin liitay dagaangaala dabaqlay eh dilaal iyo malaal bay wateen duubkii loo xidhaye dibnihiiyo waxay nugu sireen diirka oogade dib ugu coshadii maalintaa waan digiigaxane diihaalkii waagaa qalbigu ila dikaanyo eh dib maxay ka noqon baan lahaa daahiyaa timide wuu kaa dahsoon yahay wuxuu daa'im maamuliye qadar naga da'weyn baa jirto mowla daabacae nin ilaahay deeqdiisa sugi haw dardaarwarinin duuflaalka nimankii la baday dayradiyo ciilka dugaaggiyo waxay weheshadaan halaqiyo duureedka daroonnadu waxay beegsadaan diracyadii hoobtay daal iyo waxay gaajo iyo diif ku diriraanba dooxatiya waxay gaadmo iyo duulan bixiyaanba waagii dilaacaba waxay dabin u qoolaanba waxay diga rogtaan maalintay halis dareemaanba cadowgii lasoo diro waxay dabamareeyaanba dubka iyo qabow diirka iyo gudaha daaneeya dulqaad waxay u yeeshaan kulayl dubaya jiidhkooda digrigiiyo ducadii ay wadeen daa'imka ajiibiye dal ninkii lahaabaa u hadha daa'im abidkiye dalanbaabe nimankii lahaa dowlad baan nahay bal dayaay ilaahay dullee damici beenowye dabaabaadkii lagu keenay bay dib ugu laabteene doofaarka ha u sii qalaan dayfid iyo joone doobiga dharkoodiiyo guryaha ha u daryeeleene iyagaa dadkoodii nacaya dibad ha meereene ama dalab intay soo qortaan ha isdulleeyeene waxba gabayguyuu ila durkina waa ka degayaay ku diirsaday duruustay dhigeen dawga maanta ah isku duubnidiiyo daacaddaa lagu dawoobaaye allahayow dib ha u celin mar kale ku dacwaan ahay la wareegitaanka guud ahaan waddanka afghanistan oo magaalada caasimadda ah ee kaabuul ay ku jirto qalqal weyn ayuu ku abuuray shisheeyaha iyo weliba maamulada la shaqeeya ee waddamada muslimiinta madaxda ka ah soomaaliya oo meelo ka mid a ciidamada shisheeye ay ku sugan yihiin sida muqdisho oo kale ayaa walaac weyn waxaa laga dareemayaa xafiisyada maamulka xuseen cabdulle waa la taliyii hore ee madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ee dhanka amniga iminka wax uu madax ka yahay hay-ad sirdoon oo maraykanka la shaqaysa oo la yidhaahdo hiraal arrintaas ayuu si qoto dheer uga hadlay waxay labadooduba waxaa labadaba dhalay labo urur oo iyaga ka horeeyey xaggeenna alitaxaadul maaratay alislaami ee qole la yiraahdo ayaa al-shabaab dhashay xaggana niman la dhigi jiray mujaahiduun oo soviyeedka maaragtay kala diriri jira afghanistan ayay dhallinyaro kasoo baxday marka labadooda waxyaabay ka saman yihiin waxay ahayd inay dhallinyaro ka timid odayaal dhugacdaa ah oo jihaadiyiin ah ay kasoo falarmeen marka koowaad laba meesha labaad isaga mid yihiin waxaa ka mid a in labadaas jabhadood oo ka horeeyey in ay xiriirkii ugu horeeyey oo urur ururweynaha alqaacida la yiraahdo labada urur oo ugu horeeyey oo xiriir ay la yeeshaan bilowgii sagaashameeyadaba in ay ahaayeen labada urur oo ay ka yimaadeen in other words meelihii labada meelood ugu horeysay oo alqaacida ay saldhigato ay ka howl gasho soomaaliya iyo afghanistan oo meelo qaarkood north bakistan waxaa la iskala xiriiriyaa inay qeyb ka mida tahay afghanistan marka taas waa historicalka labo waxyaabo ay isaga mid yihiin waxay ahayd waxay labada urur waa labada urur oo islaami ah oo waqti dheer qeyb ka mid ah dhulka ay raadinayeen inay xukunkeeda la wareegaan si physical u haystay jabhadihii kaleeto oo islaamiga ahaa ama ha ahaadaan global ama ha ahaadaan local waqti dheer qolo maaragtay dhul haysatay ma jirin meelaha kaleo isaga mid yihiin waxaa ka mid a in ay labaduba leeyihiin resilience oo aysan jabhadihii kaleeto oo iyaga lamid ahaa aysan muujin kuwii ka horreeya oo iyaga dhale ha noqdaan iyo kuwa hadda jira oo kaleeto ama abuurmay ama gadaashooda abuurmayba ha noqday resilience-ka ay wadaagaan waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aashii oo ka bilaabo maanta maxaa dhacaya anigu waxaan aaminsanahay in same fate maantana dhacayso amana sugayso haddii maanta amisom naga baxdo sidii kabuul sawiradii aada fiirsateen kuwo lamid ah ayaa halkan ka dhici doona ama ka dhici kara anigu maaragtay dadka aaminsanaan ka mid ahay in uu sawiradaas ayna sugayaan kaasi wuxuu ahaa la taliyii hore ee amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaana ninkan lagu magacaabaa xuseen cabdulle iminka wuxuu la shaqeeyaa maraykanka
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي iminkana waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa hagaag markanna dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kooxo hubaysan ayaa dad badan ku laayay qeybo ka mid ah waddanka nigeriya wararka naga soo gaaraya waddanka nigeriya ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan ay dad ku laayeen qeybo ka mid ah waddankaas ilaa laba weerar oo ka dhacay deegaano ku yaala waqooyi galbeed ee dalka nigeriya ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan soddon ruux ugu yaraan kow iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay weeraradan waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale siday xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah ilwareedyo iyo warbaahinta dalka nigeria ayaa sheegaya in kooxo hubaysan weerar ay ka geysteen mandiqada saanguun ay ku dileen sagaal ruux halka mid kalena ay ku dhaawaceen waxaana intaa dheer oo ay burburiyeen laba guri afhayeen u hadlay booliska gobolka kaatsiina ee dalka nigeria ayaa sidoo kale sheegay in weerar ka dhacay gobolkaas lagu dilay laba iyo toban ruux halka lagu dhaawacay laba iyo toban kale taas oo wadarta guud ee labada weerar ka dhigaysa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen soddon iyo afar ruux dhanka kale weerar ayaa lagu qaaday safaaradda dowladda faransiisku ay ku leedahay waddanka tanzaniya israsaaseyn culus ayaa mar qura ka bilaabatay afaafka hore ee safaaradda faransiisku ku leeyahay magaalada daarasalaam ee caasimadda waddanka tanzaniya ugu yaraan saddex ruux oo ay ku jiraan askar ka tirsan booliska tanzaniya ayaa lagu dilay weerarkan sida ay xaqiijisay warbaahinta waddankaas booliska tanzaniya ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan saddex ruux lagu dilay weerar ka dhacay afaafka hore ee safaaradda faransiisku ku leeyahay caasimadda waddankaas kuwaas oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska tanzaniya sarkaal ka tirsan booliska oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ruuxa weerarka geysta uu ahaa nin aan u dhalan waddanka tanzaniya isagoona tilmaamay inay aaminsan yihiin inuu ka soo jeedo soomaaliya safaaradda dowladda maraykanka ee daarasalaam ayaa digniin ay soo saartay waxay shaqaalaheeda uga digtay in ay ka agdhowaadaan halka uu weerarku ka dhacay wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana caawa intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa
وأعجاز في سره الباحثين وكم عبرة فيه للذاكرين الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين intaa ayaa nagasaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي